adiba waxaa gaar ahaan madaahib alfiraq asiyaasiya madaahibtii firqooyinkii siyaasa ahaaneed madaahibtoodii bacda duhuuri lfitnati fitnadii muslimiinta dhexooda dhacday intay muuqatay dabadeed iyo wa duhuuri alfiraqi asiyaasiyati firqooyinkii xag siyaasa ahaaneed intay muuqday dabadeed lakiin daabic diineed yeeshay kalkhawaariji washiicati khawaarijtiiyo shiicadii ujeedadu waqtiyadii dambe dee khawaarijta ugu soo horbaxay oo shiicadii iyo haddana naasibadii iyo waxyaa waxyaalo haddana dabadood ay soo baxeen nimankii murjiadaha walow dee taasi ay soo baxeen oo marba ka dambeysay ama cahdigii qarnigii koobaadba qadariyadii ay soo baxday oo waxyaalahan daabic markaa siyaas ahaaneedna way lahaayeen marka hore nashadu dee daabic diineedna way yeesheenba haddaba kuwaasi markii ay muuqdeen dee qolo kastaaba waxay iyagu adeegsadeen axaadiid khawaarijtunbaa ugu yarayd jaanibkaas oo inta badan aan wax siyaasa dee aan iyagu laguma aqoon walow dee iyagaba ay wax kaba dhaceen ay adeegsadeen waxyaale ay samaysteen oo iyagu madhabtooda ku xoogeynayaan markaa taasna waa sabab kale ama daaci kale oo wadci alaxaadiid ama waxyaale aan jirin in la samaysto waxyaalihii keenayba kaba mid ahaa faqad wadacat way dejisay kullu firqatin firqa kastoo min alaxaadiidi axaadiid kaba mid eh maa yu-ayidu madhabaha madhabteeda wax xoogeeya oo qolo kastaaba wax madhabteeda xoogeynayay sameeyeen ka xadiidi caliyun khayru lbashar man shaka fiihi kafar abibakar munaasibadiiyo way u dejiyeen markaa mucaawiye oo kale iyo taasoo de alumanaa de waa aniga iyo jibriil iyo mucaawiya oo kale sidaa lafti ay sidaas yidhaaheen adigu qole labada dhinacba shiicadu markay dejisay naasibadna waxyaalo kale ama barhkood dee way dejiyeen barhkood dee halkan markay kuwani ku xeeldheeraadeen kuwa dee khaaliyatulmutasaminana iyaguna waxyaalo sidaasay dejiyeen way jireen oo dee jahalo un labada dhinacba ah bal taasna waa sabab adacnu fi lislaam sabab kale waa ceebaynba iyo durid islaamka la durayo oo waaba ujeedadu wax mutanaaqadaad iyo waxaan jirin iyo waxyaalo xalaal ahaayo xaaraam laga dhigo wax xaaraam ahaayo xalaal lagaba dhiga ayaa loo dejiyey axaadiid ujeedadna ahayd ifsaad addiin wahaa ulaahi kuwaasna kuwan dee iyagu tan ku kacay qowm qowb weeye min azanaadiqati kuwa islaamnimo daahirsanayay laakiin gaalada ahaa ficlan ee gaalnimada qarsanayay ahaa waa man yubdil kufra wayutri islaam zindiiq lam yastadiicu aan karin an yakiiduu inay u keyd falaan lilislaami jaaran si cad iyo si toosa inay islaamka u weeraraan oy dee firqoolkooda iyo keydkoodana ay wadaan ay caddaystaan aan karin facamaduu waxay u qasteen ilaa hada ariiqi dariiqan alkhabiisi xun oo waxyaale aan jirin oo badan oo ay axaadiid kaba dhigeen sinadna ay u yeeleen dadka dhexdooda inay ku faafiyaan fawadacuu waxay sameeyeen oy dejiyeen jumlatan jumlo min alaxaadiidi axaadiisii kaba mid ah maxay u dejiyeen waa biqasdi tashwiihi lislaami islaamka foolxumayntii suura xumayntii ujeedadeed iyo wadacni fiihi durid ay islaamka duraan aawadii ayay iyagu qasadkii ayay taa u dejiyeen oo min haaulaahi kuwa waxaa ka mid a moxamed ibnu saciidin ashaamiyu almasluubu fi zandaq ninka moxamed ibnu saciid la yidhaaho ee reer shaam ee loo deldelay loo salbiyey zandaqada waa sandiiq buu ahaayo taas baa loo dilayba ninkaasoo kale faqad rawaa waa wariyey can xumaydin can anasin marfuucan isagoo sanadkan sameeyey dee xumayd ah waa xumayd awiil can anas ibni malik ana khaatamu nabiyiin laa nabiya bacdi waa xadiid macruufa laakiin muxuu yihi ilaa an yashaa allahu isagaana waxyaala sheeganaya in ilaahay doono mooyo haddii ilaahay iraadeeyo nebi kale uu soo saari taas buu yihi intaas walaqad bay markaasoo intan buu ku daray ilaa an yashaa allahu dan taas si dee waxyaalaha uu sheeganaya ugu suurto gasho walaqad bayana way caddeeyeen jaabidat lxadiidi xadiidka raggii nuqaadiisa ahaa waxay caddeeyeen amra hadi laxaadiidi walilahi alxamd aqrin unbay noogama baahan tahaye waxaasoo dhan culimmadu way ka nadiifiyeen xadiidkii rasuulka imaamkii weynaa ee cabdullahi bn mubaarak baa la weydiiyey oo la yihi bal ka waran waxyaalahan aan jirin ee dadka dhexdeeda kuma baahay oo wuxuu yihi markaa taciishu laha aljahaabida inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun macnaha waxaa had iyo goor jiri doona rag jahaabida rag nuqaada hag xufaadoo waxaan ka soo soco xadiidkii rasuulka waayo waxay jirtaa ayuu leeyahy ilaah baa yidhiba inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun dee xifdigii dikriga maxaa ka mid a sunuuna dikriguu sharxayaa qur-aankiibuu sharax u yahy bayaan u yahy waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ta ilaalinta la ilaaliyaa sunuu waxay noqonaysaa ilaalintii xifdee qur-aankiiba waayo qur-aanka wixii sharxayay haddii aan badbaadin qur-aankiina ma badbaadaya markaa ilaalintan rabbi subxaana watacaala ilaalinayo xifte iyo dikrigii waxa ay soo gelaysa sunnihii rasuulka xifdigiio waxa dakhiila lagaba dhowro taas lagaba dhowro haddaba taas bay ahayd dee zanaadiqadna waxaasay sameeyeen waxaa lasoo naqliya ninkuwa zanaadiqada ka mid ahaa dee in lasoo joojiyey cahdigii haaruun rashiid waayo aabihii baa bilaabay mahdi inuu nimankaa zanaadiqada tatabuco dabagalo oo lasoo qabqabto lalaayo ayuu bilaabay haaruunna dariiqiisii buu hayo nin baa lasoo joojiyey markii salbintii loo soo jeeyey ayuu xaggeed kaba haddaad idisho xaggeed kaba dee maxad ku samayn iyo seed ka yeeli intaasoo kuna xadiid on dejiyeyoo uxallilu fiihi alxaraam wa uxarimu fiihi alxalaal wuxuu ku jawaabay haaruun rashiid ayna anta yaa caduw allahi min abi isxaaq alfazari wa cabdillaahi bni mubaarak fahumaa yanqulaani fahumaa yanqulaaniha min xadiidi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam xarfan xarfan xaggeed ku ilowday buu leeyahy abu isxaaq alfazari iyabaa halka jooga cabdullahi bni mubaarakoo raggaasaa xadiidkii rasuulka hal hal uga soo saari doona uga soo sooci doona taas buu yidhi bal markaa ay dee taabidadaas baanay kaba qarsoonaan atazalluf ila alxukaam tanna waa arrin kale waa dadka iyagu xukaamta iskula dhoweynti wakti kastaba ay dhacdayo hadiyo goor dadka dee ku dhow dhow iyagii bal markaa ama fatwo iyaga raaligelisaha la yimaadeen ama waxyaale ay isleeyihin iyaga ku dhowaado wax kaba hela haddaba taqarub dadka xukaamta ayaa wax kaga doon oo waa maxay ay taqarubu bacdi ducafaa iliimaan dadkii imaamkoodu daciifkaa barhkood u dhowaantooda ay u dhowaanayeen ilaa bacdi alxukaami ragga madaxda bacdigood biwadci axaadiisi axaadiis dejinteed tunaasibu u munaasiba ma calayhi lxukaamu waxaan ay xukaamtu kuba suganyaan min alinxiraafi inxiraafa ujeeddadu waxay dejinayeen haddii dee iyagu waxyaalo ama ay caado u lahaayeen ama waxyaalo iyagu hadda inxiraafba laguma tirinayo tiibay si ay ugu tabriiriyaan ay wax fiican ugaba dhigaan ayay axaadiista tan oo kale waxaan ammaanaysa ama waxyaaladii ay axaadiis ugaba dhigeen ayay dejinayeen waa inxiraafkoodan wax xoogeynaya oo ka dhigayaba wax toosan oo hagaajinaya ama waxaa kaba mid ahaa dee ciddii iyaga bal markaa adigu ama aalkoodii haba noqoto ama wayaa waxyaalo ammaantood ay uga dejiyaan reerahoodii ama ciddii acdaadoodaydii wax diidan iyo oo markaa wax dee dembiya ay uga dejiyaan adigu waa taqarub raggaa xukaamta ah ama inxiraafaadkoodii ha ku tabriiriyeen oo wax toosan ha kaba dhigeen ama waxyaalo kale sadee qisada ay noo soo naqlin doonaan wadalika mitlu qisati diyat ibni ibraahim innakhaci ninkaa la yidhaah weeye imaamkii shahiirka ahaa ee taabiciinta aimadoodii ka mid ahaa ibraahimu nakhaci kaasna inankii maaha magacay kuma kulmeenuun iyo nisbadee laakiin ibraahimu nakhaci ma dhalin ninkan waa nin kale hayat ibnu ibraahim nakhaci alkuufiy maca amiiri lmuminiin almahdiy amiirkii muminiinta ee mahdi waa haaruun rashiid aabihii weeye xiina dakhala caleyhi markuu usoo galay walxaal huwa mahdi yalcabu uu ku ciyaaraya bilxamaami xamaam sidadu gurigiisiibuu ugu yimi xamaam baa meesha jiray uu duulduulinayo kuba ciyaarayay kollay waana iska hiwaaya nooc hiwaayey ahayd bal dee waktigan horteed baa ay bilaabato cahdigii cusmaan markii dhaqaaluna iskaba kordhay dad badan oo dee aan waxa qaban ahayn oo dee malaa masaariiftuna isaga diyaartay ay jireen kol waabay bilaabantay xamaam iyo meelaha laguba ciyaarayo oo la duulduulintiisa iyo waxyaalahaas oo kale haddaba kanuu ku ciyaaraya xamaam fasaaqa markaasuu kaxeeyey bisanadihi sanadkiisii isagoo markaa sanad sheegaya cala tawri waa markiiba wey waa fawran markiiba cala waqtigii ila nabiyi sala allahu calayh wasalam anahu qaala inuu yidhi laa sabaqa ilaa fii nasrin aw khufin aw xaafirin aw janaax xadiidku waa xadiida saxiixa oo macruufa asxaabu sunan dee ay wariyeen ama bacdigood oo laa sabaqa ilaa fii nasrin aw khufin aw xaafir intaas baa xadiidkii rasuulku ah sabaqna bacdu way fadxisan tahay marka bacda la fadxiyana waa ciwadka iyo wixii la kala qaadanayay meesha haddaba sabaq iyo ciwad dee wuxuu ku ansaxaya musaabaqo in lagu kala qaataa ma ah ilaa fii nasri nasri waa wixii bir lahaa ee dee waa wax intuba wax jihaad wax ka taraya un aw khufin khufna waa geeli oo kaleo isagana dee jihaadkii waaba waa wixii gaadiidka marka hore waktiga ay dagaal ku jiraan mooye inta kale ay socodka dheer kuba geli jireen aw xaafirin ama wixii qoblaasa fardi oo kale macnaha umuuraha caynkana oo jihaad intuba aadawaadka ay kaba mid yihiin tadarubkeed iyo taas oo kale haddii musaabaqa inta meesha lasoo dhigo bal ama dee ninkii madaxda bixinayo wax ciwadoo kii badiya uu helayo oo kale sadee nasrigii haddii waa dhugtankii iyo waxa ama waxa weeyaan dee haddii muxaliliya midkood uu bixiyo labadii mutasaabiqaynka ahayd ama mid saddexaad intay soo dhexgeliyaan labadaba hawda bixiyaan ugbal sabaq iyo ciwad waxyaalaha waa ansaxaya musaabaqadood laakiin wixii kale dee isagu maslaxo jihaadiya waxaa kuba sugnaa aanay jirin wax sabaq iyo wax ciwadoo taa lagu qaadanaya ma jirto haddaba markaa muxuu kordhiyey dee si uu arintan uu mahdi uu kuba jire nooc iska dee hiwaaye uun ahayd bal dee aan shareecadii raad ku lahayn uu haddana uga dhigay iyadna inay wax roon tahay aw janaax oo janaaxa naftiisa in waa wax duula ayuu ahaa xamaamkiiba fazaada kalimata aw janaaxin buu ziyaadiyey liajli mahdiyi mahdi daraadi buu ziyaadiyey si ugu dhowaado facarafa almahdiyu dalika mahdi baa tii gartay markaasuu fa amara wuxuu amray bidabxi lxamaam dee isaga inuu xidho iyabay ahaydba kaa waxaa sameeye xamaamku dembi ma lahayne adugu wuxuu amray in xamaamkii la gowraco wa qaala wuxuu yihi anaa xamaltu calaa daalika anaa taa ku xambaaray kolleyna waxaana dee kutubta qaarkood nooguba sugan markii uu isagu isrogay bal wax buu siiyey oo bal suu isaga kaxeeyo markii uu jeestuu ka tegeyna inuu yihi ashhadu ana qafaaka qafaaka daamin calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam maa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam aw janaaxin inuu beenaalata markhaati ka ahay oo rasuulka ilaahay aw janaax ma odhan dee waana ka tegay oo dee waata kutubta qaarkoodna inuu waxsiiyey ayaa kuba sugnayd walaan arkayay dabcada dabcadan imaka taysiirkoon arkayay inuu dee ku kacay markaa edbinti iyo waxyaalahaas oo taasi ay tahay wax iska hubsasho leh waayo wixii kutubta inooguma sugnaa iska kaxayn bay ahayd bal badra oo daraahim waxoogaaya inuu amray ayay ahayd in la siiyo oo dee aan habboonayn taasi xamaamkana inuu gowraco laakiin isaga edbin kale iyo uu ku sameeyey oon ahayn dee bal taas kolley dee soomay naqlin culimada intaan arkay xasba dilaaciyan wa qaala ana xamaltu calaa dalika markaa taasna maxay ahayd waa taqarub iyo tasalluf dadkii xukaamta ahaa looguma dhowaanayo atakasub wa dalabu risqi ku shaqaysi tanna waa qeyb kale waaba ku shaqaysi laguma shaqaysanayey oo wax lagu doonayay ka bacd alqusaas waa nimankii dadka wucaad ahay waaninayay ama qisooyinka u sheegaya aladiina kuwaasoo yatakasabuuna ku shaqaysanayay bitaxadus ila naas oo intay kacaanay dadka wacdiyaan ay waxyaalo u sheegaan ayay dadka wax kaga urursanayeen xoolay kaga urursanayeen oo markaa taasaabay shaqadoodu ahayd bitaxadus ila naas fa yuriiduuna waxay soo aroorinayeen bacd alqasasi ama de haddaan dee akhbaarta qaarkood ama bacd alqisasi haddaan jamcu qiso ka dhigno waa qisooyinka bacdigood qisas loor almusliyati dadka jeedinaya adigu jeedadu dee intay waxyaalo gariiba cajiba ay kuba sugan tahay ayay dadkii shuqlinayaan ay jeedin maaweelinayaanba adigu waa qisooyinkaa maaweelinaya sa dee ninka taas waxaa yidhaaha wuxuu yeelanayaa dee markaa toddobaatan kun oo qasri oo qasri kastaba toddobaatan kun oo dee intaa bayd ku sugan yahay bayd kastaba toddobaatan kun oo xuural cayn waxsaasoo caynkaas inay soo aroorinayaan oo kale iyo marka iyo walcajiibati la yaab kale xataa yastamica ilayhim naasisa ay dadku dhegeystaan oo inta badan dadka caamada ayaa waxyaalaha dee gariibka ah ee umuurahaasunbaabay ruuxa markuu u sheegayay dhegeysanayeen oo umuuro kale waa hagaag sabirba uma ilaahayno cajsi bay kaba qaadanayeeno may dhegeysanahayno sde kaba cabiro saaxibu taawiil mukhtar fi lxadiid oo kale waxa dee inta uu waxyaalaha wada ninkan qaasigii ayuunbaabay la fadhiyayaan oo ishooda ay xaggiisa eegeysaayo waxay bixinayeenna gacantiisa gacantooda xaggiisa ay uga taagmaysaayoo uu yidhaaho bal markaa xurulciyn baa jirto cajisadeedu miilubkii miil sidoo kama cabiray ay tahay cumuro saas iyo waxyaale uu yidhaaho haddaba haddii kaloon waxyaalahaasi aanay jirin dee uma dhag raaricinayaan uma dhegeysanayaan oo wixii isagu doonayana ma gaadhayo wayucduunahu xataa yastamica ilayhim annaasu wayucduuna isyaanka abi saciid min amadaa'iniyi qasdu shuhrati waa tii bal ugu damaysay sababtii shuhro ujeedadeed wuxuu doonayaa ninku inuu magac yeesho in la barto dee halkii ka ilaahi khaalif ka corof haddaad doonaysa in lagu barto dadka khilaaf una ujeedadu wax la kaalay aan dadka aad kaga soocan tahay markaasaa lagu baran doonaa oo waa laysu kaa sheegi doonaa haddaba waa shuhro u qasadkeed oo waa maxay taasna wadaalika biiraadi axaadiidi axaadiis soo aroorinteed alghariibati hariib ah oo dadka agtooda aan laga helayn allatii taasoo laa tuujadu aan la helayn cinda axadin axad agtii min shuyuukh alxadiidi xadiidka sheekhadiisii kaga mida yaqlibuuna way gedeeyeen sanad alxadiida xadiidka sanadkiisii oo sanad aanub ahayn bay siinayeen liyustaqrab dadku si ay u qariibsadaanoo fa yurqaba loo jeclaado fii samaacihi maqalka xadiidkaa la maqlo minhum iyaga lagaba maqlo kabni abi dixyata halkan waxaa ku sugnayd kitaabka tadriibu raawi oo uu ictimaadsanayay kabni abi xaya ayaa kuba sugnayd waana arrin dabdi u baahan iyo xamaadin nasiiriyi ninka xamaad la ydhaha ibni camri nasiiri oo waxay ujeedadu tanna tahay ninkani wuxuu doonayaa magac inuu yeesho matalan hadduu dee beled yimaado uu joogo oo culimadii la yaqaanay axaadiidtii iyagaba agtooda laga helayay uu wariyo nina isaga kama warinayo dee nina uma imanayo waayo culimadii kalea dee waa xadiid la yaqaan muxuu samaynayaa axaadiid gariib ah hadduu doono gariibunba yani dee mawduuc baan oon la aqoono raggan agtooda aan laga helayn ayuu la imanaya sanad aada u saxiixana uu samaynaya markaasuu odhanaya xadatanaa fulaan xadatanaa fulaan dadkii markaa waa waxaan culimadii kale afkoodii ku sugnayn oonay riwaayo u lahayn ninkani markaa cilmi ziyaaduu laba yimi dadkii baa jeclaysanaya o isagii ka warinaya taasuu magac ku yeelanaya haddaba balkood suurada iyagoo u jeeda oo waxyaalaha dadka kale aan agtooda laga helayna iyaga loogu baahanayo si looga naqliyo oo ay markaa magac uguba yeeshaan taas bay samaysanayeen ay asaaniid ayaan jirin ay u samaynayeen waxyaalo gariiba marka waxaanay ujeedadooda de qasta shuuro raggan baa kaamid ah madhab lkarraamiya allah subxana watacaala aclam السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا مذهب الكرامية في وضع الحديث mowduucii ayaa inoo socday iyo qaybihii uu koobkoobnaayu sheekhu inoogaba soo noqonayay asbaabihiisa asnaafta wadaaciinta sida lagu garanayo iyo waxyaalihii ku tacalluqsanaa bal markaa welina baqiya inoo harsanayd oo intii ayaa inoo harsanayd buu halkan sheekhu inoogu dhammaynayaa wuxuu ihi madhabulkaraamiyati nimanka karaamiyada la idhaah madhabtooda fii wadcilxadiidi xadiidka dejintiisa ahaatay macnaha waa se iyagu arkayeen ama ay u qabeen karaamiyadu waa dee firqa mubtadicaad siduu inoo sheegi doono nin maxamed ibnu karaam la idhaha mutakalimo qarnigii saddexaad barraggiisii ahaa ayaana loo tiiriyaa oo bal markaa kollayna waa nin adigu dee qolada mubtadicada ah ka mid aha mutakalimiintiina ka mid ahaa ayay nisbadoodu ay tahay inta badanna san baa adigu dee shadkanuyo isagay ku dabdiyeen magaciisa maxamed ibnu karaam inuu ahaa walow barhkood ay takfiifiyaan arada marka wuxuu uhi sheekhu zacamat waxay sheegatay firqatun koox min almubtadicati qolooyinka mubtadicada ka mida oo sumuu lagu magacaabay bilkaraamiyati karaamiye lagu magacaabay oo karaamiye la yidhaahaa waxay sheegteen jawaaza wadci alaxaadiidi axaadiidta dejinteeda bannaani ay bannaan tahay fii baabi targiibi watarhiibi faqad targiibka iyo tarhiibka baabkii iyo mowduuciisa taa gaar ahaantii in axaadiis aan jirin la samaysto iyadoo qaradku yahay dadka in khayr lagu jeclaysiiyo ama ujeeddadu ay tahay dadka xumaanta in lagaga joojiyaa taasi inay wax bannaan ay tahay bay sheegteen wastadalluu way daliishadeenoo calaa daalika arrinkaa waxay u daliishadeen bimaa ru'ya wixii la wariyey fii bacdi duruqi xadiidi man kadaba calaya mutacamidan waa xadiidkaa mutawaatirkaasaynu soo marray duruqdiisa qaarkood waxyaalihii laguba wariyo ah min ziyaadati jumlati liyudila annaas jumlo ah liyudila annaas oo la siyaadiyo ziyaadaha laguba wariyey oo macnaa duruqda qaarkood bay ku soo aroortuu leeyahay man kadaba calaya mutacamidan liyudila annaasa dadka si ugu halleeyo bal markaa taas bay daliishadeen wuxuu yihi sheekhu walaakina hadihi ziyaadata ziyaadadani lam tasbut may sugnaan cinda xufaadi alxadiida waa ziyaado aan dee baadila ama nasa lahayn haddii xataa ay sugnaato sida dee daxaawiyo qoloyna yidhaaheenba macnahoodu taa ma keenayo dee waxa weeye waa caaq wixii ka dhalanayay kadib kaas baaba idlaal dad la halleeya oo waxaan sharci ahayn marka sharci loogaba dhigo dadka ay ku dhaqmaan xataa wuxuu wuxuu doono haba noqdee waa hallayn dadkii la halleeyey ayay noqonaysaaba in oo dee xataa qur-aankaaba dee iftiraha rabbi laguba been abuuranayo ayaa meelo qaarkood qeydkani laba socday qeydkuna markaa maaha un haddii aan dadka hallow uga dhacayno wax shareecadii waafaqsanba waxa weeyaan loo wariyo oo lagu been abuurtay inuu markaas taasi ay jaa-is tahay waa waxa noqonayaba ama kaba dhalanayo caaqidii caaqibadiiyo wuxuu kuba dambaynayo iftirahan iyo kadibkani wuxuu doonahaba noqde waa hallayn dad la hadleeyo waxaan sharci ahayn marka sharci loogaba dhigo dadka ay ugu dhaqmaan sharci ahaan wa qaala bacdun badhkood baa waxay yidhaaheen istidlaal ahaanna weeye tani iyagoo le bal marka arrintoodan ku tabriirinaya naxnu naktibu low anagu isaga daraaddii baan been u sheegaynaa laa calayhi laakiin kuma been abuuranayno oo markan dee dadkii khayrkii ku jeclaysiino sida kuwa fadaa'il alqur'aan dejiyoo kale ama xumaantii kaga joojino uu markii horeba isagu dadka kaba nahiyey dee si aan dadka u socodsiino oonu dadkii aan ficilka ay ama imtisaal ula yimaadeen ama ijtinaab baanu been u sheegnayo waxaanu ku been abuuranay ma aha man kadaba calaya mutacamidanna waa iftirihii dee cale wixii lagu been abuuranayay isaga wuxuu uhi sheekhu wahadaa wahadaa kaasna istidlaalun waa dariishi fii gaayati sukfi caqli darro iyo garasho la-aan ama sukfi iyo qilata caqli gaayihii kula sugan oo wax dee ruux ku dhawaaqo oo uusan daliil kaba dhigtan ma aha faina anabiya sala allahu calayh wasalam rasuulku laa yaxtaaju sharcuhu sharcigiisu uma baahna ilaa kadaabiina kuwa beenaalayaala ama been badanayaalaho yurawiduhu si ay u socodsiiyaan oo shareecadii uma baahna ku beenaalo ah oo waxyaalada intuu ikhtiraacdo dadka idhaah taasaan shareecada ku jeclaysiinaya onugu xambaaraya inay hagaag ugu dhaqmaan taas ina sharciguma baahna bal adugu taasi waa qowl baatilah ee nimanka yidhina waa nimanka marka horeba firqa zaa'iqa ahayd ayay tahay oo iyaguna waxaan dejinayay oo axaadiis irjo ku tacalluqsan iyo waxyaalo ayaaba isaga nin u dejin jiray iyo waxyaalo oo adugu waana dee nixladiisa say ahayd iyo bal markaa intaasna waa qowl baatila ee sidaan soo maray wadcigu iska daa samaysasho iyo ikhtiraacashe werin la wariyo ruuxan ikhtiracanba uu wariyo isagoo waxaan wadci u malayn ama kaba shakisan mowduucu wuxuu doona haba noqdee ayaa xaaraan ba ah haddaan la caddaynahayn waaba ikhtiraacda wixii la ikhtiraacdoo la samayso been lalaba yimaadeen wahada zacmu zacmigan khilaafka ijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooda khilaafkii aywey waa wax khilaafsan xataa baalaqa ilaa uu kuba xeel dhaaraaday halkan ashaykhu sheekhi waa dee waxaan kufriga meeshan xumaanta weynee kaba dhalan abu muxamedin iljuwayniyu sheekha kunyadiisu abu muxamed ahay weyn meesha la yidhaahna loo nisbeeyey ilaa uu kuba xeel dheeraaday oo fajazama uu jasmiyey oo wuxuu jasmiyey bitakfiiri waadici alxadiid xadiidka ninka samaysta ee ikhtiraacda inuu gaaloobayo oo dee kadibkii kale la mid ma aha been ruux kale laga sheegay dee waaba haddii xataa darar ka yimaado waa dararkaa kooban beentan rasuulka ilaahay lagaba sheegayo waa siay zanaadiqaduba waa waxay u jeedeen waxay u dejiyeen waxaas iyo waxyaalihii aan asalka lahayn waa liifsaadi diin bay ahayd dee ifsaad diineed baa ku sugan oo khalqi dhan oo la fasahaadiyo diintoodii la fasahaadiyo ayaa kuba sugan taas buu deeta sheekhaas abu muxamed iljuweyni isagu uguba tegey inay tani gaalnimoba tahay maaha xataa ayaanu banaysanin bee kol hadduu rasuulka ilaahay ku been sheegto isagoo cab u cabdiyaya onay waxaanay khada ugaba dhicin inay taasi gaalnimo tahay taas buuli khada-u bacdi lmufasiriina mufasiriinta waxaan laakiin cibaarada baalaqa uga cabiray dee sheekhani ha kuba tago qolooyin kalena saaxibu zawaajir iyo waxyaala haba soo naqliyeen laakiin dee caamatu culamaa waxay leeyihiin dee waxani waa macsiyo aada u weyn fasaad weynna waa ka dhalanaya haddaan istixlaal jirinsa macaasida kale iyo dunuubta kaleba ay tahay ayaanu ruuxu waa macsiyo ee aan dee ficilkeedan aanu ku kufri ahayn oo waxa weyaan saa daraaddeed bay in dee raggii wadaacintaha kadaabiintaha ee beenta badnaa ay kutubta ay noogu soo naqliyeen magacyadoodii iyo taa riwaayaadkoodii barhku waxyaalihii ay samaysteen dee inay yidhaahaan waa kadaab waxani asalla ma lahaa mooye ani iyagii ku gaalnimo xukminahayn oo ilaa uu kuba tiriyey inankiisu abu muxamed iljuwayni waladkiisu inay dee uu kaba cabiray hadihi zalla min asheekh ama waalidi oo kale laakiin waa ibnu xajar lahaytami kitaabkiisa zawaajirna waxyaalo waa soo naqliyaayo balse waxdee qolooyin qowlkan iyaguba qaban khada-u bacdi lmufasiriina mufasiriinta barhkood gefkooda iyo khada-ooda kaba dhacay fii dikri laxaadiisi almowduuca axaadiis aan asal lahayn sheegid ay kutubtoodii tafsiirka kuba sheegeen ay ahayd dee inay ka dhowraan oo waxaa laga ilaaliyo taas balgefkii halkan kaba dhacay barhkood laqad akhdaa way gafeen bacdulmufasiriina mufasiriinta bacdigood fii dikrihim sheegitaankooda ayay sheegeen axaadiisa axaadiis mowduucatin mowduucatan mowduuca ah axaadiis aan asal lahayn fii tafaasiirihim tafaasiirtoodii ay ku sheegeenoo waa xadiidkaa dheera ibnu cabaas iyo ubay ibnu kacab iyo lagaba warinaye ninkii waxaa aqriya waxaasuu leeyahy suuradaha qur-aanka oo dhan ba fadaa'il loogu sheegay taas ba ayaanay mar soo wada dhiganin de ay googooyeenoo ay dee kutubtooda kuba sheegeen iyo suuradaha qur-aanka ama markay dhammaynayaan ama markay bilaabayaan oo kale lasiyama weliba gaar ahaan alxadiidi xadiidkii waxaan dee ma tarsiilayn ama khaas ahaan waa waxyaalihi ay sheegeen alxadiidu xadiidkii almarwiya lagaba wariyey can ubay bni kacb fii fadaa'ili suwari fii fadaa'ili lqur'aani suuratan suuratan fadaailka suwarta qur-aanka suurad suurad ahaan waayo isaan shalayba soo sheegnay suwarado qur-aana oo dee ay markaa fadligooda uu soo arooru axaadiis ama saxiixa ama xasana ama daciifa kuba soo aroori way jiraan bacd culamaana rumahayo nadmina uu leeyahy kutubta mustalaxaya ay soo qaadaan halkanuu suuradaa kuwa nadmiyey oo wakulu xadiidin jaa fii fadli suuratin famaa saxa ila fi lmataani almufadala markaasuu saa wadayo bal uu kaba cabiray dee xadiid kastoo suurad fadligeed kuba soo arooray ma sugnaan ilaa suuradaha mooyuu ku bilaabay suuratu faatixada iyo zahraaweyn baqariya alucimraan iyo adigu taa waday ilaa suurada waxoogaayo sheegay waxaanu sheegaaba tadriib dee ibnu kasiir inuu yahay halkan cumdo oo isagu dee waxyaalahan kitaabkiisa uu kaba dhowray se tan mawduuci waxa weeye waa suuradihii qur-aankood midna lagaba tegin bal dee xadiid keliya kuwa soo arooray oo midna dee nuux ibnu abi maryam iyo maysarat ibnu cabdirabiya raggii sameeye ay ahaayeen iyo kuwo kale taas weeye oy bacda mufasiriina kutubtooda ku soo arooriyeen wa min haaulaai lmufasiriina waxaa kamida الثعلبي الواxدي الزمkشhري البyضاوي الshوكاني waana wax la yaab le shوكاني isagoo kitaab mawduucaadka ale isagoo mxadiث شhahiira ah oo waxa weeyaan markaa kitaab mawduucaad oo maanta madbuucana waa leeyahay alfawaa'id الmajmuuca la yidhaaho maanta madbuuco mujalad ku madbacaysan haddana dabalsan sheekhu inoo soo naqliyey inay kaba dhacday dee inuu axaadiiثa nasan lahayn oo kuwaasa kitaabkiisa ku soo arooriya bal waana dee san inoogu soo daray qolooyinkan midna magacoodii dee ayaa nisbooyinkoodiiba inoo yaal midna magaciisa inooma yaalo waxaana inoo sii horeeyo kasii horeeya abu muxamedin aljuwayniyo bal kolleyna dee idinkaabay dee taasi maslaxadiina taiyo bal waxaan ruuxu inuu wax isku dayuutan ilaa dee casharka casharkan xiga bal dadkan taraajimtooda soo eega oo wixii aad dee masaadira helaysaano isku soo dayo oo si aan u wada faa'iidaysano uuna ruuxii eegayna uga faa'iidaysto ciddii aanay i suurto gelinna ugaba faa'iidaysto bal magacoodii oo dhan iyo waktigay dhinteen oo kale ama qarnigay noolaayeen idinkoo kusoo darayana abu maxamed aljuwayni insha allahu tacaala nutaa maalintaa dambe ayaa dee wixii aad soo heshaan haddii dee wax la waayena dhib ma laha oo wixii kale waan sheegi doonaa waan sida aan ugaba faa'iidaysano waayo muhim bay tahay taraajim alculamaa oo dee faa'iido badan baa ku sugan oo horta xaggii diinta waalidadeen weeyo inaanu kuba baranaa oo dadkaa cilmigan inoo soo gudbiye si midba mid ugaba reebayey ayna soo gaadhsiiyey gees kalena mu-alafaadkoodii ama iyaga aan haysano ama kuwa toos dee uga soo naqlinayo aan haysano si kale inooguma soo naqliyey ee waa waxaan cilmigoodii kaba faa'iidaysano dee taas barashadood iyo siduu nawaawi yidhaaho waa arrin aada iyo aada u muhima gees kalena tarjamada waxaa ku sugan maraatibtay kala lahaayeen iyo darajaadkoodii in la kala garto dee anzilu naasa manaasilahum si ruux kastaba martabadiisi iyo heerku diinta ka jojoogay aqoonteed iyo waxtarkeed iyo umuuraha looba ogaado ruux kasta martabadiisii loo ogaado dee gees kalena haddii aanu ruuxu taraajimtan iyo waxaan aqoon dadkan si ay u kala horreeyeen iyo si ay u kala dambeeyeen oo kale iyo hadduu laba cibaaro ay leeyihin oo isku mid a arko kooda cibaaradani ay asal u ahayd iyo ka ka qaatay ka hore kalahaa iyo ka matalan ah naaqil un yaanu uga sheegin umuuro badan baa kuba sugan taraajinta garanteeda iyo fawaaid badan bal insha allahu tacaala wixii aad kartaan ee kutub ah kolleyna dee waa iska yar badan waxa weeya waa la iska heli karaa meelo kala duwan baa laga heli karaa maha kutubta taraajinta toosaun kolkol kutubta caadigaaba dee tarajamada laga heli karaa bal horta isku soo daya insha allahu tacaala kolley dee qayb ama waxba aad soo heli doontaan ashharu musanafaati fiihim mawduuca kutubtii loo alifay wixii ugu shuhrow badnaa oo ujeedadu noocan kutub badan bay culimmadu u dejiyeen si fiicanna way ugaba shaqeeyeen allaha ka raalli ahaadeen dee ay tahay inu ruux inagu inaynu kutubtooda u laabano bal culimmadu waxyaalihii ay ku xukmiyeen mowduuc ama waxay isku waafaqeen ha noqdo ama barhkood waxay ku xukmiyeen oo kuwa kale aanay kuba waafaqin haba noqoto oo wixiiba hagaagu wada basisan inaan ogaano siaan isaga ilaalino oon ugaba digtoonaano taasba weeye haddaba kutubtiibuu qeyb inooga sheegaya ama midhan waana fiqradii ugu dambeysay si caadadiisa in fiqradan ku khatimo baxsiga wado mabxaska wado markaa kitaabu lmawduucaati libni اljawzi waa dee kolley waa kitaab aada u mashhuura mawduucaat oo ibnuljawsi leeyahay wa huwa min aqdami maa sunifa fi hada alfan fannigan wixii loo alifay ee kutub ahaa walow dee waxyaalo ka horreeyey ay jireen ma waa kuwii ugu horreeyey buu ka mid yahay muu odhan isagaa ugu horreeyey waxba ka horreeyey laakiin kuwii ugu horreeyuu kaba mid yahay waana in marka la eego dee waa kutubta roonroon ee waaweyn halkan ee inta badan waxyaalihii mawduuc lagu sheegay inoo soo wada dhigta arrintana waana leeya wuxuui laakinahu laakin ibnuljawsi mutasaahilun fi lxukmi waa mutasaahil buu ku yahay nin fudaydsado saashado un xaggan xukumka calal xadiisi xadiidkii lagu xukumayo bilwadci dejinta ujeedadu dee axaadiis aan daliil loo hayn inay mawduuc tahay oo dhici karta dariiq kale inay sooba aroorto ninkan uu markaa uu yihi ninkan baa dee lagu tuhmayaa aanu kuba sugnayn ama waxyaalo inuu isagu wadci ugu xukmiyo adigu markaa tasaruc badan baa jiruu leeyahay oo dee axaadiistii caynkaas ahayd in wax daliila oo loo hayo in mawduucnimadeedu aanu jirin ay soo saareen oo dee waxyaalaha qariibka ama ugu layaabka badan kaba mid ah xadiida saxiixa muslim ku sugan inuu yihi waa mawduuca wamin cajiibi ma taraahu faclami fiihi xadiidu min صaxiixi muslim soo suyudilahaba bal markaa xadiidkaasi oo صaxiixa muslim kuba sugan inuu kuba suganya marka iyada sunanta iyo leega musadka imaam axmed iyo ama sunanta ilaa boqol xadiid in ka badan oo kuba sugan ayuu isagu waxa weeyaan sheekhu mawduucnimo kuba sheegay bal markaa kolley naqdi iyo ictiraad halkaa kuga yimina waa jiraa suyuudina de markaa kitaab uu ku kaar yeelay kuwa uu dee sunanta uu markaa kaba mid ahaaye uu ku tatabucayna waa jiraan kitaabkiisan kaleu inoo tilmaami doonaana waa jiraa bal adigu waa kitaab muhima laakiin tasaahulkiisan baa wuxuu keenay nin caalimo oo dee waxaan kala soocaya mooyaane dadkii kale intifaaca ay kitaabkiisan ku intifaaci lahaayeen inuu yaraado oo xafin xajar baa wuxuu kala mid dhigaa xaakim oo kale oo isna xagga tasaahul xagga tasxiixa ahaa kana waa tasaahul xaggii wadciga ayaa wuxuu labadaba tasaahulkoodii ayaa wuxuu keenay nin caalimo oo cilmigan aada u yaqaan mooye dadkii kale inaanay intifaacay toos ugu intifaacana yaraato dee xaakimna xadiid kastuu idhaa waa saxiix waxaa ixtimaali inaanu saxiixba ahayn oo xaggaasaa jira kana xadiidkii u ihi waa mawduuc waxaa ixtimaal weyni jira oo dee barh badanna ay saa tahayba inaanu mawduuc noqon oo markaa dee ninkii labadaa kala soocan karayay ee kala garanayay bale markuu qowlkoodan iskaba dhigo ma mawduucba mise maaha ee dee culimadii kale aqwaashoodna u eego ayaa hagaagu intifaacayo kii kale intifaaci baa yaraan kitaabkuna waa kitaab madbuuca kolley mala dabacaad kala duwanna la madbuce dabca ayaan kolley nin doctori uu taxaqiijiyo ma haye laakiin kol baan hargeysa ku arkay masjid iyadoo maktabad masjid taalay oo saddex mujalladoo aada u fiicanna way jirtaay oo adigu bal markaas si fiican loo taxaqiijiyay dee dabacaadkii kale kitaabka muntashirka iyagu aan taxqiiq saasa lahayna waa jiraan al-al ilmasnuuca fi laxaadiidi almawduuca waa kitaab isna madbuuc oo laba mujallad ku madbacaysan oo dhisayodii u sugnaaday wahuwa ikhtisaarun wuxuu ikhtisaar u yahay likitaabi ibni اljawsi ina jawsi kitaabkiisii wa tacqiibun calayhi bushin iyo ictiraad isaga lagu bushinayana waa yahay wa ziyaadaatun ziyaadaadna waa ku suganyihin lam yadkurha ibnuljawsi ibnuljawsi aanu sheegin macnaha kitaabkiisuu kolley kitaab ku binaysan yahay axaadiistii mawduuc ahayd ee dee uu yihi waa mawduucee suyuudna ku waafaqsanaa waa sheegayaa kuwa isagu uu lahaa may mawduuc maaha eanu mawduucnimadiisa kuwa waafaqina iyaduna wuu sheegayaa axaadiistee iyadna mawduuc oonu ibnuljawsi kitaabkiisa ku sheegina waa sheegayaa dee ziyaadaadka uu sheegayaa weeye bal kitaabkaa suyuudina waa jira tanziihu shariicati almarfuuca can ilaxaadiidi shaniicati almawduuca waa kitaab magacan dheer leh libni ciraaqin alkinaaniy waasan waa dabdi marhkood ba waxay ku dabdiyaan libni caraaqa alkinaaniyi kolleyna dee weli ma jasminaya labada dabdiba oon arkaan wa huwa kitaabu talkhiisin talkhiis kitaabkii weeye lisaabiqayhi labadii kitaabee ka horreeyey waa labada ka suyuudiya kii isagu waxa weeyaan ibnuljawsi ayuu talkhiisu yahay wahuwa kitaab xaafil muhadab mufiid waa siu sheekhu ka cabiray waa kitaab jaamica xaafil macnaa jaamic weeye baabkiisa muhadabun la taxriiriyey oo muhadabo mufiidun faa'iida leh kitaabkana maanta waa madbuuc dee war ma hayo kolley inagu marka kitaabku sanada uu madbacaysnaadun baa la ogaadaaye kitaabkii iyadoo si fiican looga shaqeeyo la taxqiijiya la madbuceeyo war ma hayo laakiin dabcadii hore cabdilwahaab cabdiladiif iyo nin kale ay taxqiijiyeen ama ay lahaayeen dabcinteeda waa tan dee horta tii hore madbuuc ahayd weeyo laba mujalad buu ku madbacaysan yahay kitaabkana saa sheekhu inoo sheegay kitaabka horuu labadaa kitaab buu talkhiis u yahay suu talkhiis ugu yahayna had iyo goor baab kasta isagoo desan abwaabta kuba socda ayuu fasaddex fasal buu ka soo koobaa oo ka dhigta fasalka koowaad axaadiidii ibnuljawsi sheegay ee iyada waxa weeyaan kitaabkiisa uu kuba sheegay ayuu kuba soo dhigtaa oo markaa waxba kama tegayo fasalka labaadna wuxuu ka dhigtaa bal wixii axaadiid ahayd ee ibnuljawsi intuu waa mowduuc yidhi lagu bushiyey taas buu fasal labaad u dhigtaa haddana fasal saddexaad buu raaciyaayoo ah wixii dee dhaafay ee ujeeddadu aan ibnuljawsi sheegin ee isagu siyaadaad ahaa ama suyuudi ha siyaadiya ama rag kale ha siyaadiyano waayo kutub badan oo kale ayuu u laabmay kaas buu sheegaayoo markaas tan buu u leeyahay waa mufiid bal miise kaluu leeyahayna kitaabka muqadimadiisa isagoo dee sabaabkan aan haynoo kaba kaa hadlay asnaaftii wadaaciinta iyo asbaabihii iyo calaamaadkii wadciga iyo umuuraha oo waxoogaa aya kaba hadlay oo dee keenan imika kaba badan ayaa wuxuu raaciyaa oo muqadimadiisa raaciyaa bal dadkii wadci lagu sheegay ee layidhi waa beenaalayaal ama laguba tuhmay magacyadoodii isagoo dee markaa ilaa kun iyo lix boqol loo dabdiyo riwaayadkooda wax laga sheegay buu noqonayaa jaamica oona muqadimada bal kun iyo lix faa'id faaidaysanayo ah haddii an xadiidkii waa mawduuc la odhan ninkan sanadkiisa ku arko dee inay tay inuu ka joogsado bal ubdee inuu riwaayaad kale leeyayo iyo waxyaalo kale leeyahy waa faa'iido kale weyn oo taa kuba sugan oo wadcigii garashadiisii dhaafsanba bal markaa taas buu leeyahy waa kitaab isaguna mufiida haddii dee markaas walow dabcadaan sheegaya dee ay magacu taxqiiq iyo taasi ay jirto qolay dee laba noo macruufana ay waqtiyadoodiina ay markaa loo taxqiijantana majmuuca ka madbuuca cinayo kalabaadna isna taxqiiq fiican adugu waxa weeyaan lutfi sadaaq baa taxqiijiya alasraar almarfuuc oo ka weyn oo mawduucaadkiisa weyna kitaab isna ibn اlqayim leeyo shakl qawaacida ama dawaabid caama ah walow axaadiid qaar badan uu sheego laakiin isagu kaga mudan yahay waa hab dawaabid ama qaacidoru ku socdaa oo wixii dee walow meelaha qaarkood qaacidadu ay dee shuduud yeelan karta ictiraaduu kuba iman karo tacmiimka oo wixii dee wax kastoo baabka ku soo aroray asal malaa hab saasoo isagana almanaaru muniif ayaa la yidhaha waa kitaab isaguna madbuuca cabdilfataax buuguda uu nashriyey taxqiijiyeyna dee kolan markaas kutub kalena way jirtaa kolley kitaab aada u muhimaa jira isaguna halkan la arko inaanu aada u muntashir ahayn waana risaala doctoora min cumar xasan may cumar cusmaan xasan cumar ibn ibnu cuثmaan xasan alfallata ama haddii la isweydaariyo adugu cumar fallata filaya asatiidada jaamica alislaamiya inu ahaa waa nin dee kolley fallata magacan oo afrikada galbeed uun laakiin jinsiya kolley sacuudiya waa haysay si wuxuu ka qaatay risaala doctoora oo kuba qaatay azar kuliyat usuul اdiin kitaab la ydhaha alwadc fi اlxadiid waa kolley saddex mujalad dee isagu waxyaalaha daciifka ah siday dee tamwiid ay ugu noqoto waa ka wada hadla mawduucana asnaaftii siyaasbaabihiisa waa risaalo doctooraayo dee uu aad u tatabucayo amhiladu badantay waa yeelaa ugu dambayna diraasa wuxuu ku sameeyey axaadiidtii sunanta ayay ahayd ee ibnuljawsi waa mawduuc ilimbu dib ahaan buu dhammaanba kutubta ugu sameeyaayo waa kitaab adigu aad iyo aad la arko inuu dee yahayba kutubta ugu sii nafci badan markaa in leego xagga diraasada caamka ah iyo noocyada gaarkee sheegay iyo bal umuuro badan waa kitaab adigu muhim ah saddex mujalad ayuu dabacade mooye dabacaad cusub imanka inay jiraan ee dabacadiisii hore oo ku madbacaysnaa wey aan filayaa inuu dhintay baa sheekho almatruk bal taasi waa mawduucoo kale ay tahay un kutubta mawduucu waa dee muhim baan leeyahay waxyaalo badan baad ka ogaan karta ama waxyaalahan dadka ku dhex wareegaya ama mawduucnimadii laba sheegay mawduucnimo dee waxa weeyaan lagu culimmadu ay ku sheegeen ay ku sifeeyeen oo dhici karta dee waa saa inoo sheegay bal tafsiirkii buu ku suganya mawduucaadkii fiqigii buu ku suganya bal kutubtii axaadiidta ahayd buu kuga suganya bal kitaab xadiida oo axaadiistiisu ay saxiixtay kolkol sharaxiisii bay dhacaysa saddex ashiira shinwani oo kale ibnu abi jamraha oo kale deebe isagoo sheekhu ibnu abi jamrah yani xashidaba o dhan matiga ibnu abi jamrah muqadimada markii uu isagoo axaadiidtii bukhaari un soo khulaasaynayay ayaa muqadimadiisa u kuga sheega dee camal uu ruuxu ku mudanayo toddobaatan nebi ajrigooda oo kaleo taasi aanay asal ahaan wax shareecadeenii ka midaba aanay ahayn oo kale waa matniga kitaabka dee hoostana waxyaalo way dhacaan horta xaashiyada sharaxan yaree koobada imaka dee mashhuurka beriye hore somaalaagteeda mashhuurkumayna xaashiyada mashhuurkuba ahayd dee horta intii hore inta dambubay kanay badnaateen bal culimadeedii hore waxaa dhici karta inaanay ku araka xaashiyada shinooni unbay haysteen taasna iyada waa de hadal kooban lakin xashidaan sheegaya shinwani oo kale waxyaalo dee dhacaa way jiraan markaa shuraaxdii bay dhacaysaa axaadiidta kutubtii kale xadiidkeeda caadigeed buu dhacayaa tafsiirkii buu dhacayaa fiqigii buu dhacayaa iska daa zuhdi iyo raqaa'iq iyo kutubtii wacdiga iyo waxyaalaha caynkaasa ama kutubta manaaqibta oo iyada dee markaa taa waxyaalaha dhacay hadalkeed badaa bal markaa waa umuuro ay tahay inaynu markaa si aynu isaga ilaalino loo baraarugo oo dee loo tatabuco tani waa qawaacid caama uune ma aha in wixii layna baray oo dee amhilada imika maynaan arag wax amhilada saasa maynaan araga almatruku matruki kii laga tegay idaa kaana sababu dacn dacniga iyo durida sababtii hadduu yahay fi raawi huwa tuhamata tuhmaysi bilkadibi atuhamatana waa khabarkii huwadana waa damiir fasli oo kelimada dambe inay khabartun bay noo cadaynaysaa in maha wax taaiir laho huwadii mubtadaynta laga dhigo atuhamatu la idhaaho waa damiir fasliya damiir faslina halkan ma yeesho dee taaiir icraabeeda wuxuu cadaynayaa waxa ka dambeeya inaanu nacti ahayn inuu khabar yahay watuhamata bilkadibi tumaysi been lagu tumaysto wahuwa sababu thaani sababta labaad weeye sumiya xadiiu xadiidkiisa waxaa loogu magacaabay almatruuka matruuk oo ninkii haddii been laydhaa waa beenaale ama taasi waa mawduuc xadiidkiisii aan isaga un mooyo cid kale warinahayn haddii laakiin aanay taasi ku cadayne la tuhmayo uun ninkan waxa weeyaan tuhmka waxa keenayana waabuu inoo sheegi doonaa isaguye marka xadiidkiisii isagun warinayey aan cid kale warin ee waa matruku baa la odhanayaa tacriifu luqatan xagga luqada waa lafdiga matruka ismu mafcuulin ism mafcuul weeyo min atark tegid ama tarkiba dee uu masterkaas baa ishtiqaaqiisu yahay wa tusamii way magacowdaayo alcarabu atariika albaydata baydada bacda an yakruja minha alfarqu farqigu intuu ka soo baxay dabadeed atarikata tariikay ku magacowda ay matrukatan laa faa'idata mid waa mid laga tego aan faa'iido lahayn oo ujeedadu waa luqada carabeedba ugxanta ama baydka oo kale marka uu ay dilaacdo ee dee wixii noolaa ama farqigii uu ka soo baxe iyada qoloftii sare markaa ay hadho en faa'iidada markaa lahayd markii horena waxaan dee ilaahay kuba ilaaliyo ka xafido ugaba dhigay waca ay dee markaa ilaa intay waqtigii ay koraysay bixi karaysay gaadho ay kuba jirto taas bay tariika ku magacaabeen waa faciila bimacnaa mafcuula markaasoo tariikada waa bimacna almatruuka waa mid laga tego faa'iido lahayn oo dee wixii faa'iidada lahaa waa kan ka baxaydee isilaaxan xagga isilaaxa taasi waa luqadii huwa alxadiidu matruuku xadiid weeye aladii xadiidkaasoo fii isnaadii isnaadkiisa raawin raawi uu ku sugan yahay raawi oo mutahamun lagu tuhmay bilkadibi waa xadiidka sanadkiisa uu raawi ku sugan yahay been lagu tuhmayaa taas baa waxa weeye matruuk lagu magacaaba asbaabu itihaami raawi bilkadibi axadu amreyn a wuxuu ihi asbaabu itihaami raawi raawiga tuhmada la tuhmo bilkadibi been lagu tuhmo sababaheedu axadu amrayni laba ari amar mid ka mida un weeye wahuma allah yihi waa inaan la warin daalika alxadiidu xadiidkaas ilaa min jihati dhinaciisa uu mooye oo ujeeddadu dee waana arrin muhimahoo imaka nin baa lagu odhanayaa ninkaasi waa beenaale ama aad buu u daciifiya ama waaba daciif sanad xadiid baad ku aragtay dee adigoon hubsan bal xadiidkani duruqda kale uu kuba yimi iyo waxyaalaha kale inaad tidhaaho hebel baa ku jiro xadiidkani waa daciif ma aha mdee taasna wax toosan maba aha dee waana garasho la-aanun taasna waa khada sababta waxa weeyaan dee xadiidku dariiq keliya un kuma sugnaaday haddii dariiqani uu ninkani kuba sugan yaho dariiq labaad oo hagaagsan uu leeyahay xadiidka waa inoo sugnaanaya mid waad odhan kartaa sanadkani waa sanad daciifa ama sanad ninkaasaa kuba sugane laakiin inaad tidhaaha tacmiimiso ood matnigii wuxu xukumto ninkan aad aragtay taasi iyadu dee wax toosan ma aha adigoon ogeyn duruqda uu leeyaho dee haddaad aqoonteeda ilaada aad tatabuucdood ogtaatay kutubta oo dhan sanadkaa mooyaan ninkaasi ku sugan yahi mooye inaanu sanad kale lahayn dee waaba ku suurto gelaysa haddii nin imaami uu weliba dee ninkaasa la gooni noqdayna waa caadi way ku suurto gelaysaa laakiin iyadoon umuurahaasi jirin waa ruuxa aad aragtay in matnigii wax loogu xukumaa taas iyada waa khada bal markaa dee tan itihaamka keena muxuu leeyahay xadiidkii isaga dariiqiisa u mooya dariiq kale lagama warin ujeedadu markii aan tatabucnay isaga un baaba warinaya isaga un baaba la gooni noqday taasi waa mid oo wayakuunu uu noqdo mukhaalifan lilqawaacid macluuma haddana qawaaciddii aan shareecadeedna ka naqaanay umuurahan dee ujeeddadu caamka ee adilo guud lagaba qaatay ee sawdaaxadda hoose kuba fasiray sida alaslu bara'atu dulma oo kale iyo daliil gaara kamay qaadana dee adiladii guud ahaaneed bay culimmadu kaba qaateen adigu waxyaalaha shareecadeedna lagaba yaqaano bidaruura oo kale ama qawaacideedaasa ayaanu khilaafsan yahay oonu waafaqsanayn oo uu ka duwayo wixii ay taasi keenaysay wax ka duwan buu faa'iideynayaa bal markaa kaasiyadu waa mid kale cibaarada waa ti aan ku soo aragnay sharxu nuqda an yucrafa in la yaqaano taasi waa sabab an yucrafa in la garanayo bilkadibi been fii kalaamihi lcaadiyi kalaamkiisa caadiga ah fii kalaamihi alcaadiyi laakiin lam yadhar ma muuqanoo minhu minhu waa ninkan alkadibu beentii fi lxadiidi nabowiya xadiidka rasuulka macnaa laba sababood buu inoo sheego midi isagu baa la gooni noqday waxaana markaa qawaaciddii shareecadeenna markaa aan kuba naqaaniyo umuurihii shareecadeenna agaag uga sugnaan garanaynay waa wax ka duwan oo khilaafsan waa sabab ninkii loo tuhmo been loogu tuhmo taasu waxaan inu ikhtiraacday sababta labaadna wuxuu kaba dhigay ninkani waa nin marka dadka kalaamkiisa caadiga been lagu arkay oo been ay ka dhacdo laakiin weli ma cadda oo inoomay caddaanin xadiidka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu dee beentan iyadana uu dee been ay kaba dhacday xadiidkii rasuulka dhexdii oo axaadiid beena uu wariyo taasi nooma cadda se dee been buu yaqaano nin beenaalo sidaysa kale loogu yaqaano kol hadduu halkan ka dhowrsan waayo halkanna inaanu ka dhowrsan baa meeshii iska imanaysa oo markaa waa tuumo been lagu tuumo taasna waa sabab kale bal markaa waxa weeye taas baa keentee ninku muhimku waxa weeyaanu ninkaa been lagu tuhmayo kaas waa in waxa weeye waa noqonaya n xadiidkiisa matruuk kolleyna bayquniyasan kuba soo maray matruukumaa waaxidu bihi farad waajmacu lidacfihi fahuwa karadda matruuka xadiidku waa kay nin la gooni noqday culimadna isku waafaqsayin ninkan inuu daciif yahay bacnaa nin xoogeeyey aanu jirinee dacfigiisa la isku wada raacay isagaa la gooni noqday bal markaa kaasi matruuk waa in la odhanayo ujeedadu markaa dee beenoo lagu tuhmo un aan ahayn haddii dacfigiisa guud ahaan laysla meel dhigo ninkaa dacfigiisu adag iyo cid xoogeysay aanay jirin wixii uu la gooni noqdo iyadna matruukin la odhanayo kole lafdigii bayquniyaan kusoo aragnoo kaasian mihaaluhu mihaalkiisi xadiiثu cmr bn shamir اljucfiyi اlkuufiyi الshiiciyi can jaabiri can abi طufayri can caliyin وcamaarin qaala kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalama yaqnutu fi اlfajri fajriguu qunuudaya wayukabiru ywma carafata min salaati اlghadaati maalinta carafana subaxda laga bilaabo salaada subax ayuu takbiirta bilaabayo wa yaqdacu takbiirta wuxuu goynayaa salaata alcasri salaada casr aakhira ayaami tashriiq bal markaa waqad qaalan horta ninka xadiidkaasba weeye marka wuxu uhi waqad qaala anasaa'iyu wadaaraquniyu wagayruhumaa waxay yidhahaan can camri bni shamir matruku lxadiidi waa nin aada u daciifa bal dee been lagu tuhmay ama been lagu sheegay ninkani dee kolleyna ninkan kale uu kaba warinayo jaabir jaabirkani maaha saxaabigii waayo abidufayl ayuu kaba sii warinaya abidufayl waa saxaabi yar de cali iyo camarna waa asxaabtii rasuulkaan garanayno jaabirku waa jaabir uljucfi ninkii la odhanayey waa nin isaguna dee dacfigiisa culimada iskuma wada raacsayinoo ninkaa dee isaguna khaalib fii tashayucisa kanba uu ahaa waa raafidadii buu kan hore kaba mid ahaa asxaabta caayay ninkana kaas buu laba mid aha bal wax ka daran baa kuba sugan muqadimada muslim iyo jaabir uljucfi o inuu rajcaba aaminsanaa cali inuu soo laabmayo oo kale iyo bal markaa in oo dee kaasba oo ka daran yaan leenahay ninkanun maahee mid kaloo ka daran baa kuba sugan in oo saba deeta waxa weeye bal de waxaana inoomuu soo dhigan kitaabkeenuye halkii aynu awhal asaaniid markii aan soo haynay asaaniidda kuwa ugu daciifsan dee amhilada muu badnee saddex mithaal buu inooga soo dhigtoonkani ku jirine awhal asaaniid waxay culimmada dee kaba mida amhiladeeda sanadkan aan hayno adigoo waa camr bnu shamir can jaabir aljucfi waa can alxaarif can caliyin sanadkaas ayay kuba tiriyaan aalu beytka rasuulka asaaniidda wax lagaga wariyo sanadka uu liito inuu yahay awhal asaaniid ee binisbati liahlilbeyt oo waa camr bnu shamir can jaabir aljucfiy can alxaarif can caliyin taas waa labadooda khaasatan oo waa sanada ah asaaniidda ugu daran ee ugu liidata asaaniidba waxaana jirta uno dee kolle waa inoo dhameeyey haaliban culimadu dee markaan eegna isticmaalaadkooda ruwaadda way ku sifeeyaan matruuk inuu yahay oo fulan waa matruuk bay odhan kaa dacfigiisa isku wada raacsayin ama been laguma tuhmayo taas oo kale ee inta badan axaadiidta dee xadiidkani waa matruuk haaliban way yar tahay sifayntooda ay kuba sifeeyaane inta badan ruwaadday lafdigan matruuknimada kuba sifeeyaan axaadiidta qaarkoodna waa kuba sifeeyaan oo imaka sheekhuba maaha inay xadiidkan waa xadiid matruuka yidhaaheen qoladaas raawigiisa yidhaheen waa matruukulxadiid tiibuu deeto imaka uu soo dhigtay haaliban inta badan wasfigoodu waa ragga ayay kuba sifeeyaan kolkolna dee wax ka acamsan imaka macnahan dee munkarka inoo soo socda asbaabihiisa inoo soo socda barhkoodna se waxa weeyaan iyaduna waxa weeyaan munkar way kuba magame matruuka way kuba kuwaas imaka dee matruuka qeybtiisa way raaciyaan uma iyadoo dee ay munkar kaba cabirayaan bay raggan layidhi waa matruukiinta raggan layidhi waa matruukiinta ayay dee xadiidkoodana ay munkar kuba sifeeyeen sida muqadimada muslim oo kale bal markaa mihimku wasfigooda waxa u badan inay ragga ku sifeeyaan ama ruwaadda kuba sifeeyaan bal maalan dee se dee ninkaas xadiidkiisii kan buu noqonaya waana wax aan kabmin isagoo dee dacfi halkii ugu hooseeyey ayuu kaba joogaa rutbatu mar rabbina waxaynoo soo maray ana shara daciifi daciifka ugu liita almowduuc laakiin taa wixii ku sugnaa iyo cibaarada iyo ciddii lahayd waa tii aan shalay soo maray wayalihi oo ujeeddadu mowduuca in lagu daro daciifkii waa wax gaara ayaaban dee taas daciifkii waa ka baxsan yahay mowduucu oo waa ka duwan yahay wayalihi waxaa ku xigaya almatruuku uma almunkaru uma almucallalu uma almudraju uma almaqluubu uma almudaribu waa say u kala adkaayeen kadaa ratabahu xaafid ibnu xajar xaafid ibnu xajar sidaasuu ku tartiibiyey bal matruukii iyadoo inoo dhammaatayna muqadimada ibnu salaax oo kale kol kuma sugna matruukan oo noocan gaar ahaan umuu soo dhigan kol haddaanu muqadimadii ku sugnayna kutubtii ama nadmi u ahayd muqadimada ama ikhtisaar u ahayd matruuka kuma sugno ee ruux hadduu isdhahaa bal xadiidkan matruukaa wax siyaadsan halkan ka aqriso oo daalaco oo markaa muqadimada ibnu salaax hadduu u laabmo ka heli maayo taqriibka nawowina hadduu u laabmo iyo irshaadka nawowi labada midna kuma yaalo alfiyada ciraaqina kuma yaalo sababtu qismigeed may sheegin xaafid ibnu xajar baa sharxu nukhbo kuba sheegay laakiin suyuuda alfiyadiisa iyo waa wax ku yaala isaguna tadriibka mar dambe de waa waxyaalaha u xagga hoose kaba raaciyo ee matniga uguba sugnay inuu sharaxa marka dambe raaciyo muhimku ninkii u laabmayey marjic intan kaba badan ama kitaab intan kasii siyaadsan oo doonaya wax intan ka badan inuu ogaada kutubta aan tilmaamay waxba yaanu dee ka daydayn oo fahrasadeediiy waxaa waayo may dhiganba taas laakiin dee kutubtan kale ee musalaxa ee khaasatan dee kuwan xaafid xajar waqtigiisi iyo wixii kaba dambeeyey iyo taas way kuba sugan yihiin walow magaca matruuk iyo ruwaadda sifaynteedu ee kutubta laga helayo almunkaru idaa kaana hadduu yahay sababu dacni dacniga sababtii fi raawi raawiga la dacneeyaa fuxshal khaladi qalad xumidii uu yahay qaladkiisu aada u foolxun badan aw katrata alghaflati ama nin wax qabtaba maaha khafladiisa ayaa badan oo dee nin soo baraarugsan waxaan leeyahay hagaag ugu dhig leh u fahamsan hagaag u dabdinaya ma aha awal fisqi amase fisqi daahir ah oo ninkii fisqigii caadiga ahaabaaba muuqda oo daahira hadduu haddaba waxaa lagu dacniyey raawiga umuuraha yahay wahuwa asababu athaaliu walraabic walkhams saddexan sababtii saddexaad tii afraad tii shanaad xagga dacniga raawigeynu soo maray tada ayaa ede fa xadiidu xadiidkiisa yusama almunkara munkar baa lagu magacaabaya tacriifuhu waan inoo sii dhammayn doona kolley dee waxyaalaha tacriifkiisa munkarka waa kan luqatan xagga luqad huwa ismu mafcuulin ism mafcuul weeyo min alinkaari did aliqraar waxaa laga soo qaatay alinkaar masderka ankara oo cagsiga ahaa ama didka u ahaa iqraar iyo qirasho wax la qarto midna waa dafirid wax la dafirayo oo la inkirayo istilaaxan xagga istilaaxa carafa culamaa lxadiidi xadiidka culimadiisu way tacriifiyeen almunkara bitacriifaatin tacriifaat mutacadidatin tirowday ashharuhaa waxaa ugu mashhuursanaa tacriifaani laba tacriif weeye wahuma huwa alxadiidu kow huwa munkarku alxadiidu xadiid weeye aladii xadiidkaasoo fii isnaadihi isnaadkiisa raawin raawi uu ku sugan yahay faxusha kaladu qaladkiisu batay aw kahurat kaflatuh ama kafladiisu ay badnaatay aw dahara fisqan afyaada suyuudi oo kale iyada tan intan waxaa u taalay matruuka ayuu wasami bilmatruuki fardan tusibi raawin lahu mutahamun bilkadibi markaasoo dee saddexdana waa raaciyey una ujeedadu isaga matruuku qaybtan ka wada dhigayeen bal raawi qaladkiisu batay ama kafladiisu ay badatay ama dee qaladkiisu wenye ama fisqigiisu muuqdo wixii warinaya wahada tacriifu tacriifkan dakarahu alxaafid ibnu xajar baa sheegay wanasabahu ligayri laakiin cid kale ayuu u tiiriyey oo dad kale ayaa uu tiiriyey wamasha calaa hada tacriifa tacriifkan waxaa ku socnaaday ku socday albayquniyu fii manduumati bayquni manduumadiisa faqaala wuxuu uhi wamunkaru lfardu kolley dee walmunkaru bay ahayd matn waxa inoo yaalay dee matniga ku yaalay walmunkaru ka munkarkii alfardu macnaa iladii farada wey kii uu la gooni noqday bi isaga raawin raawi raawigaasoo hadaa uu ahaaday tacdiilu tacdiilkiisa laga caadil yeelaa laa yaxmilu mid aan xambaar ahayn atafaruda kelinimadan kolley waxaan filayaa socod uu dhaba oo ti oo hagaag ugu socday ma ahaba waayo isaga cibaaradiisu waxa weeye oo bayquniya cibaaradiisu ay tahay ninku hadduu xadiid la gooni noqdo ninkanna marka la eego nin hiqo ah oo adag aanu ahayn oo xataa haddii bacd alculamaa ay yidhahaan ninkaasi waa cadli ama la tawhiiqiyo marka la eego dee dabdi aada u adag iyo waxyaalo maba lahoo tacdiilkiisa bacdigood ay tacdiiliyeen mid keeni kara ma aha in wixii uu la gooni noqday keligii laga aqbalo bal waxyaalihii kale mutaabacaad iyo shawaahid waa u suubada waa lagu aqbalaya laakiin wixii uu la gooni noqday keligii in laga qaato taas tacdiilkiisa nama suubado waayo waxa weeye dadkan dee hiqaada ee ruwaadda ee itqaankan sara leh waxay la gooni noqdaan waa qariibkii saxiixa aha waa la aqbalaya laakiin marka horeba aan xoog badnaatay adigu cadaalo waabay u sugnaato waa la tacdiiliyey laakiin heer ma gaadhin heer dee uu lagu aqbalo wixii uu la gooni noqday kaas baa munkar la yidhaha cibaaradu taas wey taas waa tacriif huwa maa rawaahu wuxuu wariyey baa daciifu daciifkii mukhaalifan xaaliye mid khilaafay limaa rawaahu hiqatu waa tacriif kaloo kii xaafid nin daciifi wuxuu warinayo oo laakiin welibana uu ku khilaafay dee ninkii ka mudnaa uu ku khilaafay oo shaadka waxaan arki doonaa nin hiqi ama maqbuuli wixii warinayo ninka uthaqsan uu ku khilaafay tani waa nin daciifa warinaya maha in wariyey un keligii oo ula gooni noqday ee weliba dadkii ka mudnaa ama ninkii hiqadaa ayuu si u wariyey ku khilaafay xadiidka ama sanad ama matn kaas baa munkar laydha wada tacriifu tacriifkani waladii dakarahu xaafid ibnu xajarku sheegay weeye wactamadow isagu ictimaadsaday wa fiihi waxaa ku sugan ziyaadatun cala tacriif alawal tacriifkii hore ziyaado ayuu kaba leeyay tacriifkii hore wuxuu la dheeriyaa jiro maxay ah wahiya qaydu mukhaalafati daciifi limaa rawaahu hiqa xagga daciifnimadu ee ama fuxshi kalad ha ka yimaado ama fisqi muuqda waa iskaga mid laakiin qaydu mukhaalafati daciifa waa ninkan daciifkaa mukhaalafadiisa uu khilaafay limaa rawaahu hiqatu taa qeydkeed weeye taasuu soo kordhiyey alfarq bal marka tacriifkii xaafid buu ku soconayaaye alfarqu amba labada mihaalla wuu inoo keena labada dhinacbe marka dambe alfarqu baynahu wa bayna shaad farqiga u dhexeeya munkarka iyo shaadka shaadkina waa inoo dambeeya an shaada shaadku ma rawaahu lmaqbuulu wixii kii la aqbalayay ujeedadu ama rijaal saxiixa ama rijaashii xasanka wey kii la aqbalaya wixii uu wariyo mukhaalifan xaaliya isagoo khilaafaya liman huwa awlaa minhu nin ka mudan oo nin ka raajaxsan ama cadad badan kaga raajaxsan ama ziyaadta dee xifdi iyo dabdi iyo hiqanimo ama cadaalo ziyaadadeed kaga raajaxsan wixii uu ku khilaafay ee lana jamcin karahayn ayaa la idhaha dee taasna waa tii aynu xadiidka saxiixa iyo xasanka aan shardigiisa soo aragnay inaanu shaad noqon shaadkana tan ay kuma fasireen waana inoo dambeeyaa shaadku laakiin ana almunkara munkarkuna maa rawaahu daciif eeg halkii maa rawaahu lmaqbuulu un daciif ku bedel waa intaas nin daciif wuxuu warinayo marka horeba waa daciif xadiidku weliba maxaa ku soo biiray mukhaalifan xaaliya mid khilaafaya lihiqati ninkii lagu kalsoonaa riwaayadiisa xadiidkan uu kuba khilaafay fa yuclamu min hada taa waxaa laga ogaanayaa annahumaa shaadka iyo munkarku yashtarikaani inay wadaagsanayaan fi ishtiraadi lmukhaalafati labadaba mukhaalafa way ku sugan tahay in cid kale ay ku khilaafayaan raawigani uu cid kale khilaafaya mukhaalafo shardinteed wayaftariqaani waxay ku kala tegayaan fii ana shaada shaadka raawihii raawigiisii maqbuulun waa nin la aqbalayo oo ama rijaashii xasanka ama saxiixa walmunkara wa fii ana almunkara raawihii raawigiisii daciifun ama ninka xadiidka munkarkaa raawigiisa waa mid daciifa marka horeba qaala ibnu xajar xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhi waqad gafala saynu soo maray waa kaafil noqday oo arrintan jirta waa dee halmaamay ka kaafil noqday man sawaa baynahumaa ninka samay labadoodu oo